ujeedka shirkan ayaa ahaa mid lagu mideynayo ee sida ay sheegeen waxgaradka odayaasha kasoo jeeda beesha banaadiriga iyo weliba beelaha kale ee deega gobolka shabeellada hoose si wax loogu qabto cadaalad darada iyo weliba sidii xuquuqdooda dib ay u heli lahaayeenna sida ay ka dhawaajiyeen waxgaradkii odayaashaasi kasoo qaybgalay shirka dadkii shirkan kasoo qaybgalay ayaa sheegay inay kamideysan yihiin cabashada iyo weliba cambaareynta ay ujeedinayaan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ee hogaamiye mudan shariif xasan sheekh aadan ayagoona sidoo kale sheegay inuu ku guuldaraystay maamulkaasi sidii cadaalad waxa uu qeybin lahaa beelaha dega gobolada oo ka arrimiyo maamulkaasi aan adkayno wax la yidhaha isbahaysiga isbahaysigaasoo ah banaadir shabeellada hoose waa wax ca- caqli walba ka weyn in la xoojiyo la adkeeyo fikraddaasay fikrad saliima waaye waa midda keliye aan dadkayna ku badbaadin karno dhibaatada dadka ay ku habsatay annaga waayo maalin walbana waxaan leelahayne berri aa dawlad la helaa berri aa dawlad la helaa waa kasii daroo hayna le waa kasii daroo hayna le dawladda oo yacni meeshan wax qabayo haysa annaga ma ujeedno runta markii la sheegayo shariif xasan waa yacni madaxweynahayo waayo annagaa dooranay waxaa yacni as as awood la-yaha madaxweyne ku-xigeenka hataa inas magacaabo ummadda reer banaadirna waxaan u sheegayaa iyagana in ay la yimaadaan barnaamij iyo istaraatiijiyad siyaasadeed oo xoog badan oo lagu horumarinayo qowmiyadda banaadiriga waxaan bogaadin u jeedinayaa bah- eh, bahweynta banaadiriga ilxaqooda iyo karaamadooda si fiican loo fiiriyo haddaad wax maamulaysaan sii xaq dhooridda aad ku maamula qof kas xaqiisa la siiyo reer banaadir xaqoodii hala dhooro reer shabeellaha hoose xaqoodii hala siiyo anaga reer baraa waxaan rabnaa baraawadeenu inaan xukunno anaga laftirkeeni ismaamulno marka dadkii oo reer baraa waan ahayn min fadlikum ka fiirsada lanaga qaada meeshii baraawo reer baraawo tabar waan qabnaa dad mutacalimiin waan qabnaa waa ismaamuli karnaa min fadlikum yaa madaxweyne
annaga maanta inanka iyo reer banaadir waxaanay hal qof hal qof waaye adiga haddii la rabta si fiican ma- maamul shirkan wax kale ma ma objectivaha principale ay leedahay shirkan isbahaysiga shacbiga reer banaadir iyo shacbiga shabeelle hoose yaana wakhtigayna u dhuminin inaan fiirino inaan raadino wasiir madaxweyne ku-xigeen waa inaan raadino alternative sidaan u samayn lahayn alternative sidaan u samayn lahayn alternative hadday jirin xaqayna kuma doodi karno xaqayna ma helayno shariif xasan idinka idima dhegaysanay aniga ima dhegaysanay qof u dhegaysanay ma jirto taas aniga iga qaada arrintaas hadda waxaan joognaa hal sana waxaan arku haynaa dulmi kaliya dulmigan si kale maaragtay laguma xallin karo waa ina anaka beesha banaadir iyo shabeelle hoose la mideeyo haddaa kuwaan la mideynin anaka hor uma kaci karno waxaa nasiib daro noqotay inaysan helin mudnaantii ay lahaayeen ay la- ay yeelan lahaayeen maxaa yeelay qof walba oo soomaali ah waxa uu xaq u leeyahay inuu helo waxa uu tabanayo oo aan ahayn dulmi waana manhaj islaami iyo mid xuquuqul aadanaha ah hogaanka koonfur galbeed waxa uu ku fashilmay in ay cadaalad waxay ku fashilmeen in ay cadaalad cadaaladdii iyo amnigii wax ka qabtaan cod aad u dheer aan ku caddaynaynaa in aan marna ka tanaasulaynin xuquuqdeena oo oo dhan sidaan u heli lahayn